wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ibraahim cali aadan ayaa guddoomiyey kulan looga hadlayay tayeynta waxbarashada kulanka lagu qabtay magaalada baydhabo ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulada iskuullada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda ee ku yaala baydhabo iyadoona diiradda lagu saareeyey dardargelinta iyo tayeynta waxbarashada ibraahim cali aadan wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulanka
maanta waxaan kulan la qaadanay dhammaan maamulayaasha iskuulaadka gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda ay maamusho ku yaala magaaladan baydhabo waxaan kala hadlaynay oo kulanku ku saabsanaa kulan marka ugu horeysa wuxuu ahaa wax isbarasho in maadaama wasaaraddii hadda hoggaan cusub ee madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagareen usoo magacaabay in maamulayaasha iskuulaadka guud ahaan inaan isbaranno oo aan ka wada hadalno sidii loo tayeyn lahaa waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed runtii waxaan qaadanay waqti aad u fiican oo aan isku dhaafsanay ra'yi sida waxbarashada koonfur galbeed loo horumarin lahaa sidii loo tayeyn lahaa sidii iskuulaadka looga caawin lahaa inay u adeegaan bulshada meel walba ay ku nool yihiin waad ka warqabtaan koonfur galbeed xilligii madaxweyne cabdicasiis uuna hogaanka u qabtay kadib waxaa aad iyo aad waqti badan loo geliyey sidii loo horumarin lahaa waxbarashada iyadoo runtii markii ugu horeysay koonfur galbeed laga hirgeliyey nidaamka waxbarashada bilaashka ah oo la gaarsiiyey dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed maamulayaashan magaalada baydhabo ka howlgala iskuulaadkooda waxaan si hordhaca uga wada sheekaysanay waana ku ballannay in la xaqiijiyo nidaamka waxbarashada u degsan ee dowlad goboleed koonfur galbeed in ardayda waxbarashada bilaashka ah dowladda ay ugu deeqday oo loo ballan qaaday in sidaas loo ilaaliyo oo aanan wax khidmaa laga qaadin si gaar ah fasalka koowaad ilaa iyo sideedaad si kastaba kulankan ayaa ku soo aaday iyadoo muddo koobani ka harsan tahay xilliga uu bilaabanayo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare oo simadaysa dowladda soomaaliya ay ugu qaadayso maamulada hirshabelle galmudug koonfur galbeed jubbaland iyo gobolka banaadir